dadka ku nool deegaanada baadiyaha ah ee hoostaga magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa ka cabanaya dad si siyaado ah u ugaarsanaya duurjoogta halkaas ku nool dadkan oo degan deegaan lagu magacaabo miijo dhuqley oo hoostaga magaalada burco ayaa sheegay in deegaanka uu ka socdo ugaarsi sharci darro ah oo saameeyey duurjoogta kuwaasoo hadda ka cararaya deegaanka waxa weeye sawirka waxuga deegaanka xayawaan farabadan baa ku nool kamid yihiin deerada garnuugta iyo sakaarada sidaa awgeed xayawaanka ugaarsan ayaa deegaanka ku nool waxa weeye horta sawdhigga ugu weyn ee xayawaanka lagu laaya ee aan ogaana maanta dadku loo xaqiijiyo waxa kow kaca laftaa jirjir oo qoyto ka bilaabataa kaa marta waxa weeye niman dhagaxlayaaloo dhagaxa kura oo habeenkiiba seexda ma waxa weeye maalintiina way seexdaan sar rabdaanta habeenkiina way soo baxaan oo way daynaan dhagaxay qodaan waxa weeye nimankaas ayaa habeenkii boqolaal soo qaatay sidaa awgeed xayawaankii deegaanka ku nool laftaa jirjir ku noolaa ayay laayaan waxaweye toos baa lagu laaya nimanka labaad ee kale ee iyaga xayawaanka laaya waxa weeye nimanka magaalada la joogo iyo deegaamada kale lagu xeero waxaa jira dad iyaguna ugaadha laaya ayaa jooga oo toos ku laaya laakiin aan tirada dambe laakiin tira yar marka nimankaasi mashaakil geysteen mashaakilka ay geysteen waxaa ka mid a xayawaankii duurjoogta ee kaynta ku noolaa way qixiyeen si habeenkii ilaahay soo godaba toos uguga soo guuro gelayeen way qixiyeenoo bannaankiina way qixiyeen ma ahan markii ugu horeysay ee dadka ku dhaqan goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyuhu oo ka dhisay dalka ay ka cawdaan ugaarsi sharci darro ah